halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawi soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub waa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii roome eh kitaabkan waa waraaqo cajiiba oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayay kiniisaddii roome ku tiiyey
begradu ku curagtayo abunagacayni cebiyo ciqaabisay begradu ku curagtayo nagacayni cabow cebiyo ciqaab
bigraadu ku curatayo
cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga caymi aabow cebiyo ciqaab cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga caymi aabow cebiyo ciqaab lageshay kii soo celiyo naga caymi aabow cebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cabtiyo naga caymi aabow cebiyo ciqaab masiixi camaarsan manta loo culo naga caymi aabow cebiyo ciqaab arayo cilaaqba kii ka cagayo naga caymi aabow cebiyo ciqaab Isa hay big rat. ratayo magacay miyaabow cebiyo cayo abuuqeenna awgii kilo cagibo magacayme abow cebiyo ciqaab isahay digraadu ku curatayo magacay miyaabow cebiyo ciyo bawlos waxa uu ka faalloonayey sida sharciga uu u hufan yahay iyo sida dadku ay wax kaga khaldan yihiin markaasoo uu lahaa haddaba wixii wanaagsan miyay dhimasho ii noqdeen ma suurtoodo haddaba markaa uu sidaa leeyahay miyay waxbariddiisu iska hor imanaysaa in wixii wanaagsanaa dhimasho u noqdaan ama wax runta ka fogba haddaba amarada guud ahaan waxa ay gudbinayaan nolosha dadkuna waa inay tub kale u qaadaan si ay caawimaad kale u helaan waayo amarku waxa uu sii ballaarinayaa uun sida dadku ay dembiilayaal u yihiin haddaan horey idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka toddobaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo waxaynu ognahay in sharcigu ku saabsan yahay ruuxa laakiin anigu waxaan ahay mid jidhka raaca oo lagu iibiyey dembiga hoostiisa haddaba aayaddan waxaa loo qaadanayaa markhaati fur dhab ah oo bawlos uu bixinayo marka uu leeyahay waan garanayaa ayaa markaa waxa ay taasu ka macno tahay heshiis rumaystayaasha ka dhexeeya ama waxyaabo ay isla wada ogol yihiin sharciga waa mid ku taxalluuqa xagga ruuxa marka la eego ama la garto inuu ka yimi waxyiga ruuxa quduuska oo uu qayb ka yahay hadallada ilaah marka dhanka kale la eego ayaa waxa uu bawlos halkan inoogu sheegayaa dareen dhab ah oo ku qoran qorniinka tusaale ahaan marka uu leeyahay dhagaxa ruuxa ayaa taa loola jeedaa masiixa haddaba israa'iil markii ay joogeen lamadegaanka ayaa waxaa la siiyey cunnihii cabitaanka ruuxa oo waxa ay ku heleen ruuxa quduuska aawadii haba se yeeshee bawlos waxa uu leeyahay anigu waxaan ahay mid jidhka raaca waxaa taa uu la jeedaa anigu jidhka ayaan ku jiraa jidhkuna ma ahan qobka kore ee dadka waxaase loo jeedaa sharciyada wanaagsan ama kuwa xun ee aynu ku dhaqanno waxaana lagu macneeyaa dabeecaddeenii hore iyo fikirkeennii sharka ahaa taasoo kicisa dareenka dadka oo isagu dembi kharribay isla sida wejiga dhallaanka iyo kan konton jirka ahi ayan isugu mid ahayn isla sidaasoo kale ayaa jirka dembiga leh waxaa ka muuqanaya diillimihii iyo haarihii dembiga uuma leh waxuu ku mutaysan karo inuu ilaah hor istaago waxaa dabeecaddeenna kharribay dembiga oo xumaanteenniina waxa ay gaartay jirka iyo weliba maanka haddaba maanka waa halka sharku uu ka yimaado oo waa qaybta dhexe meesha uu sharkuba ka soo ankumo jirkuna waa la falgalaa markaana bawlos waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xaaladdiisii naxdinta lahayd ee la midka ahayd sida addoon laga iibiyey sayid aan naxdin lahayn iminka waxaynu eegaynaa maadadii labaad ee ku saabsanayd loolanka nolosha la badbaadiyey haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sidatan waayo waxaan samaynayo garan maayo maxaa yeelay ma sameeyo wixii aan doonayo laakiin waxaan sameeyaa wixii aan necebahay waxaa haddaba halkan ku qoran laba dabiicadood oo iska hor imanaya waxaana weeye dabiicaddeenii hore iyo tan cusub waxaa bilxaqiiqa halkan yaalla laba dabiicadood oo kala ah tii hore iyo tan cusub oo iska hor imanaya dabiicaddii hore waxa ay mar waliba ka soo horjeedaa tan cusub haddaba miyaa loo lankan ka dhex socda nolosha masiixinimadu soo gaaray heer xun haddaba miyaa loolankani ka dhex socdaa nolosha masiixinimada haddii ay sidaa tahay waxaan kugu leeyahay wax yar sii adkayso waayo waad adkaatay waanad ka gudbaysaa loolankaa shakhsi ahaaneed waxaan rumaysanahay in qof waliba ee masiixiya ay dhibaato hayso oo uu isbeddel ka dhex socdo noloshiisa bawlosna waxa uu ka hadlayaa khibraddiisa ku saabsan sida noloshii hore ama dabeecadaheennii hore ee uu lahaa iyo tan cusub ay isku haystaan sida abaarta ah saddex xeer bay nolosha bani aadamku martaa marka ugu horraysa isagu waxa uu ahaa nin farrisiya oo kibir badan oo sharciga ku dhaqma waxaanay la ahayd allabariga uu bixinayo inay ilaah hortii kaga dhigayso mid xaqa habase yeeshee sharciga ayaa isaga eedeynayey ama ku sii qirayey dembiyadiisa waxaa kolkii dambe u bilowday wakhtigii labaad ee noloshiisa waana markii uu kula kulmay masiixa waddada dimashik aadda ninkan dhallinyarada ah ee bawlosa oo welibana farrisiga ahaa baa ciise masiix u yimi isaga oo rumaysan inuu yahay badbaadiyihiisa laakiin waxa ay la ahayd in uu ku noolan karo nolosha masiixinimada isaga oo ku soconaya sharci dabiicaddiisa cusub waxa ay doonaysaa inuu u noolaado ilaah waxaa markaa ka hor yimi dhibaatooyin iyo loolan oo wakhtiyada qaar baa waxaa la arkayey inuu guuldarraysanayo balse la garan maayo inta guuldarradiisu ay socotay laakiin wakhti dheer siima soconin waxaa markaa bawlos uu gaaray maalin uu helay guul laakiin bawlos ma uusan guulaysan kelidii ee waxa guusha uu ku helay masiixa bawlos waxa uu gartay in layska doonayo in laysa siiyo masiixa oo ruuxa quduuska ah ee ilaah ay inoo soo marto nolosha masiixinimada haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka toddobaad aayadda lix iyo tobnaad waxaana qoran sida tan laakiin haddaan sameeyo waxa aanan doonayn dee markaa heshiis baan kula ahay sharciga inuu wanaagsan yahay markii haddaba dabiicaddii hore ay jebiso amarada innagoo wax damcayna ayaa dabiicaddii cusbayd ka markhaati kacaysaa in sida sharciguba leeyahay damacu uu xun yahay bawlos lama dagaalamayo sharciga waayo isagu uu jebiyey markaana waxa uu oggolaanayaa in maadaama uu masiixi yahay sharcigan tilmaamaya isaga uu wanaagsan yahay laakiin cilladdu ay ka imanayso isaga haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka toddobaad aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba se haatan ma aha aniga kan waxaa sameeya laakiinse waa dembiga igu dhex jira marka haddaba dhanka kale laga eego aayaddan ayaa uu bawlos leeyahay dabiicadda cusub ee iga dhex shaqaysa aawadeed maahan aniga kan waxaa sameeya ee waa dembiga igu dhex jira soo arki maysid in bawlos weli uu ku dhex jiro dabiicaddii hore haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo waan ogahay in wax wanaagsanuu igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsan kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo laakiinse ma sameeyo iminka bawlos laba shay ayaa uu halkan ka baranayaa waana waxa rumaystayaal fara badan ay u baahan yihiin inay gartaan markaana waxa uu leeyahay marka la eego dabeecaddeenii hore ee aynu ka hadlaynay ayaan la helaynin wax wanaagsan oo inugu dhex jira miyaad haddaba taa garanaysaa miyaadse garatay inaan wax wanaagsan kugu jirin adiga qudhaada haddaba imise qof oo innaga ah oo masiixiyiina ayaa dareensan inaan jirka ku jirno oo aan samayn karno waxyaabo ilaah ka farxiya waxaad arkaysaa in kuwo badan oo innaga ah ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kala duwan sidii ay nolol masiixinimo ugu noolaan lahaayeen laakiin waxaad arkaysaa inaanay haddana wax midho ah soo bixinaynin waxse ay la tahay inay ilaah ka farxinayaan oo helayaan raallinimadiisa inkastoo ay mashquulsan yihiin masiixiyiinta qaar haddana ma haystaan xiriir ay la leeyihiin ciise masiix oo noloshoodana laga heli maayo masiixinimada waayo waxayan garan in iyaga aanu ku jirin wax wanaagsan habase yeeshee haddii ay ku sii socdaan in ay raacaan amarada iyo xeerarka ilaah ayaa waxaa hubaala inay mar un ciise masiix si wanaagsan u garan doonaan waxa ay isku dayayaan haddaba inay ku guulaystaan inay ku noolaadaan nolosha jirka habase yeeshee ma ayan baranin wixii bawlos uu baray sida markuu lahaa waxaan garanayaa inaanay wax wanaagsan igu jirin haddaan shakhsi ahaan ka dhigo wixii bawlos halkan inoogu sheegay ayaan idin leeyahay wax waliba ee anigu aan sameeyo ilaa raalli ka noqon maayo ilaa raalli ka noqon maayo oo dooni maayo inuu isticmaalo markii waxaasu ka yimaadaan jirka ayaan lagu tirin karaynin inay wax wanaagsan yihiin haddaba miyaad baratay ama garatay taas taasi waxa inoo tahay saaxiib cashar weyn oo ciise masiixna waxa uu leeyahay wixii jirka ka dhashaa waa jir sida ku qoran injiirka sida yooxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaa kaloo yooxanaa oo ahaa rasuulkii uu inoo sheegayaa sida ku qoran warqadiisii koowaad ee yooxanaa cutubka saddexaad aayadda sagaalaad sida tan ku alla kii ilaah ka dhashay dembi ma falo maxaa yeelay ilaah dabiicaddiisu way ku sii jirtaa isaga oo ma dembaabi karo waayo waxuu ka dhashay ilaah war maxay taasu layaab badan tahay waxaa halkan laynagu siinayaa dabeecad cusub oo dabeecaddayadii cusbayd ayaynaan arkaynin in dembi soo gelayo dabeicadda cusub laga heli maayo dembi oo dabiicadda cusub way ka soo horjeedaa dembiga dabiicadda cusub habeenka seexan mayso oo waxa ay ku muujinaysaa khaladaadkaagii iyo meel walba oo aad ka liidato bawlosna waxa uu ogaaday shay muhiim inoo wada ah oo ay tahay inaan giddigeen ogaano waana marka uu leeyahay sida ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad qayb ahaan jirkayga wax wanaagsan kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiinse ma sameeyo wuxuu markaa bawlos ogaaday inaanay wax wanaagsan ku jirin dabiicadda wanaagsan waxay u adeegtaa haddaba dhegayste ilaah laakiin jirka mar waliba waxa uu ka hor imaadsan yahay ilaah oo ma hoos yimaado sharciga ilaah mana hoos iman karo laakiin dabiicadda cusub awood ma leh waxaase awooddu ay ka imanaysaa ruuxa quduuska waxaan xusuustaa markii ugu horreysay ee aan masiixiga noqday waxaan doonayey inaan ilaah u noolaado laakiinse waxaa jirayay mar waliba guuldarrooyin oo maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay qabsanayay dhibaatooyin waxaa markaa ay ila ahayd inaan sidaas samayn karo aniga qudhayda habase yeeshee xoogga ilaah ayaa si tartiib tartiiba u soo gelaya noloshayada waxaanan yeelanaynaa kalsoonida ah inaan ilaah u noolaano oo aan si xoog badan ugu istaagno cagahayaga waxaa jira kuwo badan oo horumarkoodu yar yahay laakiin waxaa ka maqan garashada ah in jirkayaga aan wax wanaagsan laga helaynin markii taa la garto ayaa waxaa bilaabanaya dareena in ilaah laysa siiyo oo isaga loo noolaado haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer rooma cutubka toddobaad aayadda sagaaliyo tobanaad ayaa waxaa qoran sidatan waayo waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo ma sameeyo laakiinse waxa sharka ah oo aan doonayo inaan falo ayaan sameeyaa haddaba miyaad dhegayste taas dareentay fari kama qodna aynu horay idinku sii wadno oo eegno warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer roome cutubka toddobaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sidatan laakiin haddaan sameeyo wixii aanan doonayn inaan falo dee haatan ma aha aniga kan sameeya laakiinse waa dembiga igu dhex jira haddaba waa dabiicaddii hore saaxiib waxaa dhibaatada keenaya waana dabiicaddii dembiga laakiin ma ahan ta masiixinimada aad ku heshay waxaa dhibaatada keenaya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer roome cutubka toddobaad aayadda koob iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan haddee waxaan arkaa qaynuunka in shar ila jiro inkastoo aan doonayo inaan wax wanaagsan sameeyo haddaba dhegayste markii aad doonayso inaad ilaah ugu adeegto ruuxa miyaad soo saartay in dabiicaddii hore ay sharnimo kuu keenayso laga yaabo in fikirka sharka ah uu soo gelayo maankaaga mid waliba ee ah dhallaanka ilaahna iyadoo aan la eegaynin xaaladda uu ku sugan yahay ayaa laga doonayaa inuu qirto ficil waliba ee uu sameeyo wakhti waliba kaasoo aan wanaagsanayn haddaba haddii aan sidaa la qiranin amaan la caddaynin waxay nolosha masiixiyiintu u keeni kartaa taasu burbur iyo guuldarro haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadda labayo labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo sharciga ilaah ayaan kaga farxaa ninka gudaha ah ninka gudaha ah oo halkan laynoogu sheegayaa waxaa weeye dabiicadda cusub haddaanse horay idiinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaan xubnahayaga ama xubnahayaga ka arkaa qaynuun kale isagoo la dagaalamaya qaynuunka maankayga oo maxbuus iiga dhigaya qaynuunka dembiga oo xubnahayga ku jira sidaad arkaysaan haatan dabiicaddii hore kama takhallusi kartaan islamarka laydin badbaadiyo welibana wax awood ah ma lahan dabiicaddan cusub waxaa bawlos leeyahay waxaa xubnahayga aan ka arkaa qaynuun kale haddaba qaynuunka waxa weeye kan ka soo horjeeda dabiicaddii hore ee ilaah looga soo horjeeday waxa ay qofka ilaah ka cabsadaa ka dhigaysaa inuu si daacada xaaladihiisa dembiga u arko isla sidii bawlos yeelay markuu lahaa sida ku qoran aayadda afar iyo labaatanaad ama uu ku cawday nin balaayaysan baan ahay yaa iga furan doona jirka dembiga leh haddaba bawlos marka uu leeyahay nin balaayaysan baan ahay ayaanay xaaladdu ka dhignayn inaanu weli badbaadin marka uu leeyahay nin balaayaysan baan ahay ayaa bawlos muujinayaa sida uu ugu daalay loolanka ka dhexeeya dabiicaddii hore iyo tan cusub marka uu leeyahay yaa iga furan doona jirkan ayaa taasu ka macno tahay inuu dareemay caawimaad la-aan oo sidii yacquub oo kale ayaa lugta wax ka gaareen oo uu dhutinayaa markaana waxa uu caawimaad ka dalbanayaa dibadda haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bool oo su qoray dadkii reer roome cutubka toddobaad aayadda shan iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sidatan waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inuu rabbigeenna ciise masiix igu furan doono sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan maankayga ugu adeegaa sharciga ilaah laakiinse waxaan jidhka ugu adeegaa qaynuunka dembiga haddaba waxa uu bawlos halkan inuugu sheegayaa inuu ilaah ugu mahadnaqayo inuu rabbigeenna ciise masiix inagu furan doono haddaba tan waa jawaabtii bawlos ka bixinayay caawimaaddiisii uu dirsaday ilaah baa waxa uu isaga siiyey bixiye waxna uu si tafatiran inoo barayaa samata bixinta markii aynu soo gaarno bilowga cutubka siddeedaad nabaadiinada iyo quduusnaanta waxaa lagu helaa masiixa oo waxa uu ina siiyey wax waliba ee aynu u baahannahay waxaa sharciga laga bartaa amarada laakiin kaalmo ma leh akhbaarka wanaagsan ee injiilkana inama socodsiiyo oo keliya laakiin waxa uu inoo yeelaa baalal aynu ku duulno waxaannu haatan soo gaarnay dhammaadka cutubkii toddobaad oo aynu uga hadlayno laba qodob oo kale ah xakamaynta nolosha la badbaadiyo iyo loolanka hor yaalla nolosha ama ruuxa la badbaadiyey iminkana waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka siddeedaad cutubka siddeedaad mawduuciisu waxa uu ka kooban yahay dhowr maado waxaana ay kale yihiin qofkii qaatay dabiicaddii cusbeyd ee masiixa abuurniinta cusub jirka cusub iyo weliba danta iyo ujeeddada cusub cutubkan waxa uu ina keenayaa gunaanadka quduusnaanta bilxaqiiqa waxa uu ina hor keenayaa saddex maado oo kale ah quduusnaanta ammaanta iyo in ilaah laga dhaqaaqo waxa ay keenayso ama ay ka macno tahay waxaa kaloo bawlos uu halkan ku eegayaa quduusnaanta iyo gaariwaaga quduusnaanta cutubkan ayaannu ku arkaynaa siismo cusub oo ilaah siinayo dadka quduusnaan markaa gaariwaaga inagu dhacay ayaannu ka dhex arkaynaa warqaddan bawlos ilaa iyo markii aynu soo bilownay waxaanaad mooddaa inay dhib badan tahay in laga faalloodo runtan weyn markaan ku jirno warqaddan rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma ayaannu la mid noqonaynaa sida muuse markii uu hortaagnaa dabkii gubanayay isagoo aan innaba garanaynin amaan ogeyn ammaanta iyo layaabka ilaah cutubkan siddeedaad waa cutubka ugu ahmiyadda ballaaran marka la eego warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii reer rooma waxaa markaa mufasiriintu ay isla garteen in cutubkan siddeedaad uu yahay kan ugu ahmiyadda weyn marka la eego qorniinka sbenser ninka la yidhaahdo ayaa waxa uu leeyahay haddii qorniinka quduuska uu ahaan lahaa fargashi ayaa warqaddii reer rooma waxay ahaan lahayd halka fargashiga uu ka noqonayo jawharadda cutubka siddeedaadna waxa uu noqonayaa halka jawharaddu ay ka dhalaalayso nin kale oo ka mid a mufasiriinta ayaa leh waa cutubka ugu qaayaha weyn le qorniinka nin kale oo mufasiriinta ka tirsan ayaa leh waa cutub ku bilaabanaya eed la-aanta kuna dhammaanaya inaanay jirin kala dhaqaaq u dhexeeya qofka masiixigaa iyo ilaah haddaan soo koobo faallada cutubka siddeedaad ayaan arkaynaa inuu yahay mid ahmiyaddiisu sarrayso saaxiib cutubkan waa mid ay tahay inaad fiiro gaar ah siiso si garashadaada masiixinimadu ay aad iyo aad ugu kobacdo waxaan horey usoo aragnay haddaba inay jiraan xaalad baaba ah oo dadku ay ku sugnaayeen waxaana kaloo aan soo aragnay in dembigu xukumo barnaamijyada noloshayada waxaa kaloo laynoo muujiyey dabiicadda cusub inaanay lahayn awood islamarka aynu masiixiga noqonno dabiicaddii horena ayan ku jirin wax wanaagsan haddaba sidee buu qofka masiixiga ahi ku noolaanayaa ama rajadiisu maxay noqonaysaa bawlos wuxuu aad ugu cabanayaa ilaahu waxa uu leeyahay sidaan ku soo aragnay cutubkii toddobaad aayaddiisa afar iyo labaatanaad nin balaayaysan baan ahay yaa jirkan dhimashada leh iga furan doona marka dhanka kale laga eego waxa uu leeyahay yaa i awoodsiin doona inaan ilaah u noolaado waxa uu markaa ku soo xiray cutubkii toddobaad aayaddiisa shan iyo labaatanaad hadalladan odhanaya waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inuu rabbigeenna ciise masiix igu furan doono sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan maankayga ugu adeegaa sharciga ilaah laakiinse waxaan jidhka ugu adeegaa qaynuunka dembiga iminka waxa uu cutubkan sideedaad inagu siinayaa in haddii aynu qabatinno nolosha cusub la xaqiijiyey inaan dembiga ka adkaanayno cutubka sideedaad waxa uu ina barayaa shaqada ruuxa quduuska ah ee daahirinta gudaheenna ruuxa quduuska ah waxaa cutubkan lagu sheegayaa sagaal iyo toban goor habase yeeshee ka hor intaynaan soo gaarin cutubkan sideedaad laba mar baa la soo xigtay ruuxa quduuska oo waxaanu ku soo aragnay cutubka shanaad aayaddiisa shanaad iyo cutubka toddobaad aayaddiisa lixaad waxaanse cutubka sideedaad ku arkaynaa saddexnimada barakadaysan caawayna barnaamijkeennii intaa haynoo joogo habeenka xiga ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa
waxaan ahay dambiile waxaan ahay adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin